waa tambiih baan leeyahay baraarujinuna mid waa casharkii inoogu dambeeyey meelo u dambeeyey in shaki baa iga waan ka shakisnaya laakiin ma hubo waana laba magac oo haddii dee san isleeyahay aan ii malaa isweydaar baa dhacay id casharka meelihii inoogu dambeeyey waxaa inoogu sugnaa waa baabka baab id abujacli khaliifateyn xadiiska ka horeeya hun yunus ibn abi yacfur bal taas waa mid marka in yarun baabkiisa la dhaafe marka baabkaasun baab xukmiga uu ku jiro la yar dhaafo sida meelaha ugu dambeeya waxaa kuba sugnaa ma xadiiska ugu dambeeya duruqdiisa waliba mutaabacada ah baabka kaa ka horeeya xadaثana بن nmayri xadaثana yaحya بn cabd لlah بn bukayri bal waana labadina hore aynaan usoo marin cashar akirkiina waan ku jiray marka haddii de aan idhi weeyo sababta uu duuban yahay oo laga yaaba dadku inay iskaba dhaafaan marka yaxya ibn cabdillah ibn bukayr waa nin siqa ah kitaabkeenana kolley waxa weeye waa taasoo bukhaari ma muslim baan leeyahay waa siduu kaga wariyaa kolley dhowr xadiis buu leeyahay oo xadiiskani uhoreeya una kuwii kale way inoo dambeeyaan kol kol baa abihii loo nisbeeyaa la yidhaha yaxya ibn bukayr almaqzumi barhkood baa kalaamkaba keena riwaayada marka uu malik wax ka warinaya ada haddaa hesheen waxaan leeyahy waa baabu xukmi man faraqa amra almuslimiin marka hore loo yar dhaafo un labada dariiqe isaga ka horeeya un dariiqa labaad weeye ama ka ku xiga mooyo ka ku xiga ka kasii horeeya bal waxaan leeyahay kolley muslimna san oo kale waa siduu kaga wariyaa bukhaarina waa sidala-aan buu kaga wariyaa hadalkaa aan idhi muslim waa siduu kaga wariyaa bukhaarina waa sida la-aan ayaan ka shakiyey inaan isaga idhi iyo inaan nin kale idhi oo ninkan kale ah yunus ibn abi yacfur bal ninka bukhaari imika waa sida la-aanta kaga wariyo siqada ahe muslimna waa sida kaga wariyey waa yaxya ibn cabdillah ibn bukayr haddaan idhi ama yunus ibn abi yacfur waa nin kitaabkeenan muslim ku sugan xadiidkan un buu ku leeyahay meel kale kuma laha waa casharka un xaggiisa inta yare kaba horeysa halka casharka inoogaba bilaabmi doono muslim iyo ibnu maaja un baaba riwaayo kuba leh bal rag kala duwan oo culimada kamidi way daciifiyaan ninkan ee muslim warintiisani waa mutaabaca un waayo xadiidku waa dariiqani waa mutaabaco shaki wuxuu galay inaan ninkan idhi muslim iyo bukhaari baa ka wada wariya laakiin imanka taa ma hubo taasi iyada waa meel bal waan dhaafaynaa iyada intaas maanu ku baraarujinaya haddii waliba de duubitaanka tasiilka wax ka soo baxaan bal waxaa iyadana jirtay xadiisin baabkii in baabun fi idaacati اlumaraa'i wain manacu lxuquuqa xadiidkaas kolley axad adalaba ama ibraahim baaba igu baraarujiyey halka waxay iga yimaadeenna waan sheegi doonaa bal xadiidkaas in baabun fi idaacati اlumaraa'i wain manacu lxuquuq kolley waxaa dhibtu jirtaa hadalkii la yidhi u iska socday oo inta badan cidimo qabanaysa ama uma baraarugeyso laakiin waxaan duubade haddii adee xaraf keliya xataa si duubad un tan baa ishkaal laho de haddii wax khada dhacay in la saxo bal laga daba tagaa way habboon tahay bal xadiidka baabun fi idaacati اlumaraa'i wain manacu lxuquuqa waxaa inoogu jira ara'ayta in qaamat calayna umaraau yas'aluuna xaqahum wayamnacuuna xaqana bal waa labadaa ficil tani maaha xadiidka macnihiisa raawina maaha ee waa xagga kelimo aan idhi yas'aluuna xaqahum macnaa asalku waxa weeye in la yidhaha yas'aluunana iyo yamnacuunana taas baa ficilkii iyo damiirkii ka dambeeyey ku dhan yihiin maca dee nuuntii rafcadaynay waxa loo jazbi loo gooyaa ma jirto oo jaazibna ma jiro naasibna ma jiro haddaba imika nuun baa maqan meesha waa nuuntii wowda ka dambeynaysa yas'aluunana yamnacuunana nuuntuna waa nuuntii rafcada ficilka uu marfuuc kuba ahaa waa afcaal اlkhamsa ama naadan jirtaa waa damiir isagoo dee waxa weeyaan mafcuulba dhacay taaba wey hadalka iga dhacay wuxuu ahaa markaas nuun ulwiqaayaan soo geliyey oo nuun ulwiqaaya ayaa go-an iyo mee nuun urafci baa go-an hadalku taas kolley nuun ulwiqaaya halkan way geli lahayd laakiin waa haddii ay aanu damiirkuna ahayne uu niin yahay imika iyo ay ka dambayso taasay nuunulwiqaayo waxay tahay dee markaa ficilkan ama maadi ha noqda mudaaric xataa amarna waa laba marzuqni oo kale haddii in ya lmutakalim ay akhirkiisa dhacdo si aan ficilkii loo kasrin baa nuunta nuun lwiqaaya u timaada bal waxaan lenahy haddaba nuun lwiqaaya meeshii ma jirto naadana waa damiir nuunta dhacina nuun rafci lakin ishkaalka jira waxa weya kolkol dee taqliidka hawshiisu taa tahay sheekhan moxamed cali aadam ee saaxib albaxri muxiid ayaa halkan markuu qabanaya dhowr sadar buu leeyahay oo cibaaradan hadalkaa aan idhi ku yidhi in ma nuun rafci baa go-an mise nuun lwiqaaya oo nuun nuun rafcigii baa go-an iyo me nuun lwiqaayi baa go-an siqalka iyadaa maxalka siqalka oo hadalka uu yidhi hadalkiisa dee waana meel dambe oo laga yaaba hadalkiisaan qaatay laakiin arrinta jirta la yaab kale iyaduna sheekan kale mandiqadeena sheekh moxamed alherary ee alkawkab lwahaaji leh sharaxa isna muslim u isaga u yar laamaa inahan dambe ini hore umuu laami jirin lakiin qaaliban markuu wax kasoo qaadaya ictiraad iyo intiqaad isagoo bushinaya khaasatan xagga asmaada ayuu u laamaayey laakiin hadalka isagaa leh sheekh moxamed alherary ayay ka dhacday hadalku waxaan leeyahy saaxib albaxrina waa taqliid marka isaga hadalka waayo kitaabka meelahan uu arkay waxna uu kaba soo naqliya ictiraad haba noqoto inta badan ictiraad weeye ama intiqaad hadalka isagaa sidaa u yihi moxamed almin hereri bay hadalkaasi kaba wada dhacay saaxib albaxrina waa ku raacay adna saaxib albaxribu xaggiisa igaba yimi waxaa leeyahy taas bu igaba yimi hadalkan nuuntu nuun lwiqaaya imaka halkan ma jirta e waa nuuntii nuun rafca ama nadani waa naagiyo damiirka bal waa inta waa dubitaankaana taa lagu xambaaray waa nin baraarujin kolley aadna ugu mahadsanay de inaad waxyaalaha igu baraarujisaan haddaan waxyaalo weydaarto ama qalbiga dhaco aad bay muhiim tahay baabu wujubi اlinkaari calى اlumaraai fima yukhalifu sharca wa tarki qitaalihim ma salow wanaxwi dalik wuxuu le baabaysan yahay baabu bayaani wujuubi اlinkaari inkaar ama inkirid la inkiro waajibnimadkeed calى اlumaraa'i dadka madaxda iyo umarada fima yukhaalifu sharca sharciga wixii khilaafayay ay laba yimaadeen in lagu inkiro wa tarki qitaalihim laakiin la dagaalankooda lala dagaalamo o la yidhaha munkarkanay la yimaadeene waanu ridaynaayo waanu la dagaalamaynaa taas daacadoodii iyo baycadoodiina waanu kaba baxaynaa taa ka tegeeda maa sallow inta ay tukanayaan ama ay salaadii oogayaan iyo wanaxwi daalika adigu de waa intaa wax taqyiira qawaacidii shareecadii waaweyneyd aanay kuba samayn kufriba waxa aan laguba arag taas in dagaalkooda lagaba tago kale waa abaabihii ugu dambeeyey marka la eego umuurihii ku tacalluqsanaa xaggan madaxda iyo daacadooda iyo samcigooda waxaana inagu soo badnaaynu soo ogaanay inay xaq ay leeyihiin ay tahay dadkii wulaat اlamr ama madaxda ahaa samciga maqalka la maqlayo iyo daacada laakiin waxa lagu maqlaya ama lagu adeecaya waa wixii aan macsiyo ahayn bal taa waan soo ogaanay waxaa kaloo soo ogaanay iyada in bal matalan haddii ay xumaan dad farayaan ama ay inaan lagu adeec ahayn laakiin taasi aanay ka dhignayn ruuxii meesha ha la rido oo ha laga hor yimaado dagaal ha lagu qaado ee iyadoo wixii bal matalan aan lagu adeec ahayn daacadiina lagama baxayo haddaan kufri cad ama wax caddaan oo dee gaalnimo ah ama takyiir qawaacidii shareecada ama umuuraha dee gaalnimadaba uba dhigta ama gaalnimo laba yidhi aanay arrintu noqon waxaan uu kuba kacay uu bal matalan ku faasiqoobay ama dee taasi aanay noqon bal umuurahaasaan soogana marka imaka halkan baabkana waa maxay dadkii umarada ahaa maqalka la leeyay maqla adeeca wixii aan macsiyo ahayn wixii bal matalan laakiin ku sabro oo daacadoodii ku sabra macnuu ma aha yaani wixii xumaantay samaynayeen ama ay farayeen inaan la inkirin oon laguba inkirin arrinku waxa weeya nun inaan dee baycadoodii oo laga baxo oo halkan dagaal lagagala hor yimaado taasi inaanay dhicinun si aan fidno ka weyni uba imane munkarkii waa la nahiyayaa macruufkiina waa la amrayaa bal markaa taas oo kale wey arrin kalena way jirtaayo dee xuquuqdan ay leeyihiinna aada loo adkeeyey taasi kama dhigna dadkan iyagu raciyadu inaanay xaq lahayn iyagana waajib waxa ku ah dee cadligii iyo insaafkii iyo xuquuqdii ay raciyadu lahayd inay ilaaliyaan waajib bay kuba tahay raciyadiina samcigii iyo daacadii bal wixii iyo bal matalan taas iyo inaanay daacadooda kaba bixin xumaan iyo dhib ay sameeyeen iyo ama cadaala la-aan kaba dhacday daraaddeed si fitno weyn looga badbaado bal taasna waa xaq jira oo dee labada qoloba waa la amraya xaqii inay gutaan ee muhimku haddii laakiin iyagii ay gudan waayaan xaqi ayay tahay uun in la sabro oo aan dee daacadoodii lagaba bixin si fidno weyn iyo fasaad weyne aanu meesha ugaba ratibin arrinkuna taasna maaha macnuhu yaan munkarkii ay samaynayaan la inkirin wax laga sheegin taas ma aha ee waa daacadii un yaan lagaba bixin ba maqsuudka horeynu soo marnay uya haddaba baabku waa umuurahaas inoo koobaya u baabaysan yahay xadaثna dab بن khالd الأزdي qال xadaثna hmam بن yaحyى qال xadaثna qtاadة عن الxسن عن ضبة بن محصن عن أm سلمة أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم qاaل bal snadka koley saddex taabici baa ku wada sugan qataade iyo xasan الbصri iyo ضبة بن محsn inta kale sanadka dad aynu hore usoo marnay weeye ninkan ضبة بن محsn la yidhaaho oo riwaayo tan ka dambaysana inoogu sugan iyo laba ka dambeeyaba inoo ama dee saddexba dariiqa oo dambaabay noqon waa xadiis laakiin keliya ayaa imika adigu aan hore aynaan usoo arag waana nin taabici ah oo dee waaba kan saxaabigii ama saxaabiyadii isagaa xadiidka kaba warinaya kuwa kasii warinayaana bal labada kasoo horeeyaana waaba taabiciintii laakiin xasan albasri wax sidaasa ma kala weyno xagga dabaqada waa iskagaba mid ama dabaqadii dhexe raggan xasan iyo qataade iyo waatan min awal kitaab ilaa aakhirihi way nala socon doonaano waa dad axaadiis badan laakiin isagu aad buu axaadiisiisa ay u yar tahay kutubtan lixda ana kitaabkeenan aan hayne muslim iyo abu da-uud iyo tirmidi buu wax riwaayo a ku leeyahay dhammaantoodna xadiidkan buu ku leeyahay xadiidkan aan hayne ayuu ku leeyahay dabat bni mexson xaafidna wuxuu kaba cabiraa saduuq inuu yaho ujeeddadu siqanimo iyo martabadaa ma gaadhsiiyo wuxuu yihi markaas haddaba can umi salamata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu yihi satakunu waxa ahaan doonta umaraau rag umara iyo madax baa ahaan doona dabaday iman doona waa rasuulka ilaahi waxyaalihii qeybkaah u kaba waramay sidii u waramayna u dhacay mucjizaadkiisia fatacrifuuna waa garanaysaan oo garan doontaan waa acmaalaha iyo waxyaalahay laba imanayaan barhkeed dee xaggii sharciga ayay wax la yaqaano ama macruuf ku ah ay tao waa garan doontaan acmaashooda ay laba imanayaan dee inay xaggii sharciga macruuf ku tao dee wax toosan bay laba imanayaan iyo acmaal saalixo oo aa garataan inay sharcigii ay ku banaantahayna aa garataan watunkiruuna waana inkiraysaanoo macnaa acmaashooda waxyaalo dee munkar ah oo xaggii sharciga munkar ku ah oo garanaysaanba inuu munkar yahay taasna way kaba dhacaysaa oo maaha dadkaa dee iyagu shareecada sideedii u qaatay sidii khulafadii raashidiinta ahayd arrinkoodu ma aha ee wax fiicanna way laba iman oo la yaqaano xaggii sharcigii laguba yaqaano waxaan toosnaydna way samayn doonaan oo xaggii sharcigii munkarkuba ah ay inkirtaana markaa dadka mowqifkoodu suu noqonaya waa tan faman carafa ruuxa garta waa wixii inuu munkar yahay bal lafti baa inoo dambeeyo kaloo ka duwan haddii aan la idhaaho ee imaka sunnan kuba sii fasiranayna ama sharxanayna ruuxii garta waxani inuu munkar yahay ee munkarnimadiisii aanay ka dheehgelin bal masalan taas bal markaasna laba yimaado dee si uu isagu uga badbaadi lahaa waxa munkarka ah beri-a kaasi waa beri noqday dib baan sharaxeeda ugu soo laami doonaa markaan lafdiga dambe ee aan aragno iyada halkan bedelkeeda yimi waman ankara ruuxa inkira ee carabkiisuu kuba inkiray oo wixii dee markuu arkay waxan inuu munkar yahay buu inkiray salima isagu sharkii macsiyada iyo dembiga uu ka badbaadaya walaakin ay walaakin اlismu dembigu wuxuu yahay man radiya dee waa calaa man radiya wataabaca ee calaa man radiya wataabaca kii ku raali noqday waxan oo shaygii isagoo munkara ayuu dee qalbi ahaan wixii iska aqbalayuu raalli ugu noqdo qalbigiisana ee waataynu soo maray maraatibta inkaarku wixii aan carabku inkeri karaynen gacan wax ku bedeli karahayn in waajibkiisa uu yahay waxaan inuu naco diido uu qalbiga kaba naco ee haddaba tiina kamay dhicino waa raalli noqday wixii wataabaca waa raacay oo waxaa munkarkay samaynayaan buu kuba raacay kaas baa ismiga iyo dembigu korkiisa yahay oo kaas baa ah ruuxa dembiile ah iyaga macsiyad iyo xumaanta kuba raacay xadiidka duruq ba inoo socon doonto waan arki doonaa qaalu waxay yidhahaan saxaabadii afalaa nuqaatilun dee kol hadday wax munkara laba imanayaan oo shareecadii khilaafsan ay kuba dhacayaan miyaanaan la dagaalamahayn ujeedadu miyaanu adeecaynaa uun miyaanaan ka hor imanayno onaan la dagaalamahayn si aanu isagaba ridno nimankaas qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laa may ay laa tuqaatiluuhum hala dagaalamina ujeeddadu wixii aag inkira wixii naca oo diida wixii dee bal kii isagu lisaan iyo carabku inkiri karaya iyo kii kalena qalbiga waa karayaayo ama naca ama inkira laakiin iyagii dee intaa hubkii qaadataan hala dagaalamina maa sallow inta ay tukanayaan inta ay salaadii oogayaan dee horena waatay aynuu soo maray ruuxa iyo isgaalnimo waxa u dhexeeyaaba salaadii inuu yahay salaada kategeeda inay gaalnimo tahayna waatay axaadiisii kuba timi ahdiga inaga iyo kuwa gaalada inoo dhexeeyaana salaada yahayoo dee ruuxii isagu oogi waayaa inaanu bal maalan dee wixii faariq ahaa ee muslim iyo gaal udhexeeyey isagii maba laha haddaba inta ay tukanayaan ama ay salaadii ay oogayaan iyada hala dagaalamina وxadثnي أbو غسان المسمعي ومحaمد بن بشhاaر جaميعا عن معاad واللفظ لأbي غسان qال xadثna معاad معنaa جaميعا wuxuu wadaa labada شheekh ee mسلم أbو غسان iyo محaمد بن بشhاaر labadooduba waxay ka wada wariyeen معاad معaadkana isagaa inoo sheegi doono waa kan wuxuu leeyahay lafdiga soo socda abu kasaan baale maha lafdigii ibnu bashaar waxaana muxuu yihi xadaثna mucaadun wahuwa bnu hishaamin idastawaaiyu mucaadyo kaleoo halkan kuba sugan ama dabaqadana waan aragnay waa mucaadkani waa mucaad ibnu hishaam idastawaayi wuxuu yihi markaa mucaad xadaثanii abi abihi hishaam adastawaayi imaamkii can qataadata qaala xadaثna اxasanu qataadana xasan buu ka warinaya xasan اlbصri an dabbata bni mixsanin ilcanaziyi oo waa kan waa reerkoodii waa reer canaza can umi salamata zawji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama anahu qaala inahu shaniya yustacmalu waxa caamil laydinka dhigi calaykum korkiina madax idiin noqon umaraaa waa amiiro iyo umaro fatacrifuuna acmaashooda qaarkood waa garanaysaanoo waxay la imanayaan acmaal la yaqaano oo xaggii sharcigii wixii lagu yaqaanay inay wanaagsan tahay macruuf tahay ah watunkiruuna waana inkiraysaan oo waxay samayn doonaan acmaal dee xaggii sharcigii munkar ku ah oo dee aa inkiraysaan oo garanaysaan inay sharcigiina munkar kuba tahay faman kariha eeg faman carafa bedelkeedii waa tan waana ta daahirka macna ahaan u daahira taa kale ee waa inan yar tawjiihinay inooga baahantee faman kariha ruuxa naca ee waxaa qalbiga ka diida carabka gacan wax kagama qabanayo oo dhibaaba ugaba imanayso dee waa umarada shaqadoodii carabkiina kuma inkiri karayo oo dhibbaa ugaba imanaysa laakiin uu nacay oo qalbi ahaan buu u nacay qalbigiibuu kaba nacay faqad beri'a waxaa dembigii halkaas iyo ismigii beri buu ka noqday wax loo raacayaa ma jirto dembigii kamuu qeyb qaadan waman ankara si ruuxa inkiraba waa carabkiisa oo wixii inkirana faqad salima kaasi waa badbaaday oo isagu beri adan ismigii buu kaba beri noqday ama dee nifaaq iyo mutaabacadii dadka kale kuwa dambe kuba dhacaysay kuwa ayuu kaba beri noqday ruuxii inkiraana faqad salima waa badbaaday oo wixii meeshaa kaba imanayay dee taas ahaa ismi iyo cuquubaba oo ka badbaaday walakin man radiya wataabaca walakin اlsmu waa dembiga iyo dee mucaaqabadu man radiya calaa man radiya ruuxii raali noqday waa halkii keriha bedelkeedii waxan buu raali ku noqday wax uu qalbigii kama nicin intii adcafu liimaanka haydna wataabaca raaco iyaga ku raaca camalkaas kaas baa ismiga iyo dembigu korkiisa yahay kaas baan badbaadin kaas baa iyagii la mid noqonaya qaalu waxay dhahan ya rasuul اllahi alaa nuqaatilhum miyaanaan la dagaalamahayn qaala maa sallow kolley xarakadu saas fiican bay ii xarakaysantahay markii hore cunwaanka baabu wujuubi linkaari bay ii xarakaysantay wa tarki qitaalihim maa salluu hoode waa khada taasi ee maa sallowdan halkan xadiidka inoo xarakaysan unbaa deeta sawaabka alaamtu in la fadxiyeen in ya rasuul allah nuqaatilhum qaala laa maa sallow inta ay tukanayaan ama ay salaadii oogayaan iyada hala dagaalamina ay man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi waa tafsiir walow ankara aan arrankii kaba dhignay oo dee suurtakalta in lagaba dhigo waa tafsiirooyin waxaa ama tafsiirkani qataada ayaa ku fasiraya san ama waa xasan albasri oo kolley sunanta bayhaqiyo weyn ama sunan alkubraa ilbayhaqi ama asunan alkabiir bal cunwaan imika saasaa lagua madbaceeye dabco aada u hayr sareysa ama aada u qayimaba weeye oo asunan alkabiir waxaana ay leeyihin waa dee markay nusooyinkii makduudaadkii magacii asalkaa kaa weeye ay leeyihiin waa kitaabka bayhaqiya weyn bal kutubta waaweyn ama kutub afar oo uu matalan kaba dhigo dahabi inay kutubta islaamka kuwooda u heer sareeye ay tahay ruuxa mudaalacadeeda iyo daalacashadeeda laazimeye marka horena faqiha nafsiina in huwa alcaalimu xaqa yahay mid kaba mida weeye isagaa waxay riwaayadiisu ahay tafsiirkan in qataada iyo labadaba dee riwaay ahaan buu usoo naqliyey bal waa tafsiir in ruwaadii xadiidka inoo warinaysay labadan taabicin mid ahaan qataada ama xasan imaka halkan uu kuba fasiray oo man kariha biqalbi qalbigiisii ruuxa ka naca waxaa camalkaa xune munkarkay la imanayaan wa ankara biqalbi bal way noo yar socon doontaa taas waa tafsiirun imaka وxadثnي abالربيع الcتaكي qال xadثnا حmاd yعلي بن زaيد qال xadثnا المعلم بن زiyاd وهishام عن الحسن عن ضبط بن محsن عن أم سلمةa bal snadku kolley waa dad barhkood inagu soo noqnoqda dabana de haddaan lena xadiid keliyu muslim ku leeyahay waxani waa duruquna ma tirinayno ee waa xadiid keliya una waa xadiidkaa raqamka keliyaba le halkii qataada maanta kuma jiro laba nin oo kale ayaa soo galay halkan oo midna almucalla bnu ziyaad midna waa hishaam hishaam isagu waa nin kitaabkeena kusoo noqnoqda mana aha hishaamu dastawaigii isaguna xadiidka warinayey ee qataado ka warinayey maanta waa nin la siman eeg qataado ninkani waa hishaam ibnu xasaan alqurdusi weeye hishaam ibnu xasaan alqurdusi markaynu qoto in waxa weeyaan qataado oo kalena waa ka wariyaaye waa min awsaq الnaasi fi qataada aba la yidhaahe lakiin riwaayada uu xasan ka warinaya iyo cadaa iyabay barhkood idhaahaan maqaal baaba kuba sugan oo xaggooda waa kaba irsaalinayay bal waa hishaam ibnu xasan alqurdusi ninkan maanta isaga la socdana ne way wada socdaane xadiidka markaa way siman yihiin mucalla bnu ziyaad isaga hore umaynaan soo marino waa nin isku reeriyiin oo isna waa reer qurdusun alqurdusi abulxasan albasri xaafid ibnu xajar wuxuu ka cabiraa saduuqun qaliil اlxadiidi zaahid ibn asaabica waa cibaaradiisi waa nin run badano ah xadiidkiisu yar yahay zaahid ahaa waa nin dadka dee zuhaadii kaba mid ahaa oo dadkii toddobaad ee ruwaadda ama atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah xaafid martabadaas horta waa nin zaahid ah martabadaa dee saduuqnimona waa dhigay ee laakiin rag kala duwan oo aimadii kaba mid ah ayaa waxay yidhaaheen waa nin siqo ah bal hadal iskhilaafsan oo xas laga soo wariyey xibnu maciin isagu wuxuu yidhaha qaybtan yar tadciifintiisa ibnu cadi wejgeeda maba muuqato wax dee hadalkaa loo yidhaahaaye bal waxaan leenahay war war riwaayo kale u dee ku xoogeynayaaba ay jirto ta muctabarkaana mala taa ay tahay intaa waaba kaba sarreeya waa nin siqa oo rag kala duwan oo aimadii kaba mida tawsiiqiya waana nin zaahida wax loo markaan taas weeye kitaabkeenana kolley saddex xadiis buu ku leeyahy kan baa uhoreeya axaadiis baa markaa ama laba inoo dambayso maha xadiis keliya una kuwa inoo dambeeye jeedadu imika uunba inoogu horeysa meelo dambena way jiraan qaalat cadaba can umi salamata qaalat qaala rasuul llahi salى اllahu alay waslam naxu dalika waa xadiidkaan kala soo baxnay naxwigii hayra anahu qaala wuxuu yihi oo markii hore dee imika qataada meeshii kaba baxyo qolooyinkan kale de iyagu kaba warinaya dabba daahirku wuxuu qaala in laba markaa ay noqoto haddaan labadan kaba dhigna mucalla iyo hishaam غayra anahu anahuma qaala in laba yidhahba daahir ahaan layde waa suurtagal in xamaad ibnu zayd kaba iyo kaba sii horeeye ama sheekha muslime isagoo halka lafdigiisa iyo riwaayadiisa wuxuu kuba yidhi faman ankara faqad bari'a waman kariha faqad salim waa labadii jumlown oo in labadii ficil wixii kaba sii ratinayay si ar weydaarsan yihiin unse dee riwaayadii hore ee macnuu waa taan soo aragna وxadثna xaسن بن ربيع الbjلي qال xadثna بن المبارك عن هiشhاm وبن حسان kin الqرduسي عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة qالت qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذkر markaa iبن المبارك riwaayadiisan uu هiشhاm kaba wariye xadيiثkan wuxuu sheegay mثlhu kii hore aynu soo marnay mid laba mida إlا qwlh ولakiن man رaضيa وتaaبca lam ydkru intaa جuمlada u dambeysay muu sheegin bal xadiidku in waa kolle waa inoo dhamaaday macnihiisuna in waxa weeyaan waa inoo dee cad yahay kolle axaadiis kaloo yar baabka kan ka dambeeya la im ku iman doonto ay dee isku dhow yihiinna waaba jiraan waxaa bal iyada in xadiidkii arrintii hore in hore usoo maray cadamu اlkhuruuji calى اlأima dadka madaxda ah inaan laga bixin baycadoodii iyo daacadoodii iyadoo dee la markaa la doonayo laiskaba rido halkaa fitno weyn oo aan la koobi karayn ay kaba bilaabmato bal taas in dee xukunkii sharcigu taayey horena waynu usoo aragnay halkanna way nooguba sugan tahay horena waynu usoo aragnay xadiidkii cubadat bnu samit ilaa an taraw kufran bawaaxan marka halkana waxay noogu sugana ee kolley salaadu waa cunwaankii islaamka waa cimaadkii diinta ogideedoo lagaba tago ama ruuxii haddii la yidhaah uu kaba tago oo kale daahirka xadiidku wuxuu keenayey dee waaba tii aynu horena usoo maray in in laguma tirinayo salaadoo lagaba tago kufri inay tahay bal kufriga culimadu laba qowloo kala duwana ma haba lahaadeenbe in ruuxa iyo gaalnimada inay udhaxayso salaadii oo markaa waa shay weyno waa takyiir qawaaciddii islaamka la doorinayo la bedelayo ee katageedii waktiyadii horena may jirin xataa munaafiqiintu way tukan jireen waktigii rasuulka marka ay cidlo keligood joogaan mooye inta kale de way tukan jireen oo ruux ka tegi jiray salaad may jirinba marka in xadiidka daahirkiisu haddii ay ka tagaan taas ama iqaamadeedii ay kaba tagaan ee inay taasi kufrigii bawaaxa ahaa ay u dhigmayso xadiidka inta waa waabay kuba sugan tahay bal laakiin labada cibaare faman carifa faman carafa beria iyo faman kariha faqad beri sheekhu wuxuu leeyay horta ta dambe ruuxu hadduu karo inuu beri ka noqonaya daahir wey laakiin ruuxii gartay beri buu noqday wuxuu ku tawjiihinayaa oo macnihi horta ta hore ay tahay ruuxu munkarkaa hadduu inkiro ama carabha kaba inkira haddii taa aanu karayna uu naco qalbigiisa kaba naco ismigii ka dhalaniyo dembigii nin dee qeyb kule ma aho beri buu kaba noqday waa ka badbaaday taasba weeye waxaana uu leeyahay ruuxa markuu qalbiga kaba naco ama dee naca uun taasi ay noqonayso mid dembigii halkaa kaba imaniyo dembigaa kaba badbaaday waa ruuxii aan karahayn inuu ama taqyiir ama inkaar gacameed laba yimaado ama carabkii uu kuba inkiro oo ay tahay un qalbigiisayn hore usoo maray qalbigii inuu kaba naco taas laakiin hadduu karaya buu leeyahay inuu carabkii kaba yidhaaho iyada taas niciddaa qalbigoo keligii kuma filaanayso dee waa dalika amcaflimana waatan soo maray bal waxa uu leeyahay qowlkan ah faman carifa faman carafa beri inagoon odhan dee lafdigan ama takyiir baa dhacay iyo tasxiif iyo waxba wuxuu leeyahay faman carafa lmunkara walam yashtabih calayhi faqad saarat lahu dariiqu ila lbara'ati min ismi cuqubati waa sheekhu siduu kaba fasirayo ruuxu kale hadduu garto waxaan inuu munkar yahay oonu munkarnimadiisii aanay ka dheehgelin ay u muuqatay inuu munkar yahay ee dariiqii uu ku beri noqon lahaa ayaa isna u furan oo markaa u cad buu noqonayaa oo ah ama inuu gacan ku dooriyo ama carab inuu ku dooriyo hadduu kari waayana qalbigii uu kaba naco ujeedada ruuxu hadduu garto waxaan inuu munkar yahay aanay ishtibaahiyo xagga ugaba iman dariiqii dee ama uu noqon lahaa dee uu ku doorin lahaa ama uu ku nici lahaa ayaa iyadna u cadoo uba furan oo sidaa daraaddeed baa macnuu yahay ee waa beri noqdee bal laakiin lafdigan dambe iyada aad buu daahir u yahay ee kana macnahay kuma tawjiihiyeen kaasba weye axaadiis kaleoo ku dhow baa inoo socoto aan la yar sugayno meelo qaarkood sharaxood baabu khiyaari اla'imati wa shiraarihim baabu bayaani khiyaari اla'imati dadka madaxda kuwooda u fiican ama u khayrka badan doorkooda iyo kuwa u mudan sharcan iyo kuwooda u sharka badan ee shiraartooda waa sifaadkoodi iyo tilmaamihii ay lahaayeen bal caddaynteed buu baabkeedu yahay xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliy qaala akbarana ciisa bnu yunus qaala xadaثana alأwsaaciyu an yaziid bn yaziid bni jaabirin an rusayq bni xayaana can muslim bni qaradata can cawf bni maliki can rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal waa sanad dheeroo toddoba ayay malaa dadku gaadheen oo toddoba sanad kale de adigu riwaayo dambena waa leeyahay oo haddii la idhaha an arki doono welibana dhowr nin oo hore aynaan usoo arag baa ku sugan ka hore waa yaziid ibnu yaziid ibnu jaabir waa nin siqa oo faqiih ahaa oo nimankii saxaabadii midharhkii ugu dambeeyey waa soo gaadhaye laakiin cid u arko saxaabadiia lama hayo saa daraaddeed waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa walow siqaara taabiciin uu la mucaasarooday weeye waa nin faqiihan leenahay oo reer shama nin ay walaalayeen horeynuu soo marnay cabdiraxmaan ibn yaziid ibn jaabir waanan arki doonaana casharkana waa kuba suganya waa walaalkiya laakiin horena waa inoogu horeeyey laakiin bal ninkani waa nin siqoo faqiihe laakiin aad buu axaadiistiisna u yarayn kitaabkeenana xadiiskan buu ku leeyahy kaasi waa ninka hore rusaq ibnu xayaan bal kolley siduu sheekuba sharax halkan inoogu sheegayo intooda badan culimadu de khaasatan mu'talifka iyo mukhtalifka ayay ku dabdiyaane saa inoo taalla yidhaaheen in nusqooyinka muslimna u badan rusayq oo ra-dii in la horreysiiyo waxaanay bacdigood yidhaahaan waa la qabay magaciisa saciid ibnu xayaan baa idhaaha ayaa la yidhaha cabdimalik ibnu marwan baana laqabkan u bixiyeyna way yidhaahaan kolley isaga iyo inankiisii sulaymaan iyo cumar ibnu cabdilcaziiz iyona malaa hawl waa u hayay ama tijaaradii baamushtariga wixii laga qaadaya dariiba ama cashuur aha iyo waxyaala meelo qaarkood intaas ururinteed bal waxa weeyaan ninkan xaaf ibnu xajar cibaaradiisii waxay saduuq mina sadisa waa nin rubadano ah oo saadise ka mido markaa waxay macnuhu yahay yaziidkan ka horeeye isaga imika xadiiska kaba warinaya ayay isla dabaqa yihiin taasba weeye balin kolley kitaabkeena muslim ayuunbuu ku sugan yahay ragga kale shantii ninna waxba kama warin macnaa muslim baa la gooni noqday oo waa afraada muslim isagana xadiidkan unbu ku leeyahy macnaa kutubtan umuhaadkaa kitaabkeen mooye meel kale kuma sugno shanta kale wax kamay warinba aslan kitaabkeenana xadiidkan buu leeyahay laakiin bal arrintan xaafid ibnu xajar dee uu taqriibkiisa ka dhigay inuu saadisan yahay waxaad moodaa de waa wax mala hubsasho leh oo in tatabuc mala isaga baahan sababtuna waxa weeye wuxuu ka dhigaa boqol iyo shantii hijrada inuu dhintay siddeetan jirna inuu ahaa taasna ay ka dhigantahay shan iyo labaatankii hijrada khilaafadii raashidada aydoo joogtay inuu dhashay walow in xagga mala aragti uu ka dhaqaaqay oo dee intaas saxaabo badan buu soo gaadhaye shaamna waa la joogay bal markaa dhulkii uu degenaaye inaanu intaasnar haddana inuu saadiso noqdo isagoo shan iyo labaatankii hijrada dhintay boqol iyo shantii dhintay isagoo siddeetan jira kolley waa arrin yar fogoo inay dabaqada aada ugaba horeeyo ayaa ayay keenaysaa dee arag la-aantan isagoo ilaa cabdimalik ibn marwaanna waali u ahaa dee markaa horteedna nin weyn ahaana bal waa arrin kolley yar eed moodo dabaqadaa inuu ka horeyn lahaa malaa dee siay da-diisu keenayse muhimku laakiin waa sida taqriib kuma sugana dee xaafidna kitaabkeenana waa afraadiisa xadiidkanunbu ku leeyahy waxaa ku xiga nin kale waa saddexan ina israacay muslim ibnu qaraba saxaabigay isku reer yihiin waxaa la yidhaahaaba adeer buu u ahaa saxaabiga xadiidka warinaya waa nin reer ashtaca markaa barhkoodna lafti baa inoo dambeeyay inuu in adeerkii ahaana way inoo dambaystaan waana adeerna u ahaa waa la yidhaahaa bal marka xaaf ibnu xajar ninkan isagu raggan uu ka wada hooseysiya maqbuul ibn athali u ka cabira nin maqbuul u kaba dhigaa waa martabo yar hooseysa oo isaguna taabiciintii dhexa kaba mid ah laakiin ibnu xibbaan oo kalena siqaadkiisuu ku sheegay dahabina isagu waa siquu yidhaahaa isaguna kitaabkan muslim mooye kutubta lixda a meel uu kaga suganya ma jirto macnaa muslim un baa la gooni noqdo waa afraada muslim muslimna xadiidkan unbu ku leeyahy macnaa muslimna xadiidkan unbu ku leeyahay kitaab ahaan ama umuhaadkana kitaabka muslim unbu ku jiraa ee kuwa kale midna kuma jiro laba mslim بn qrb alashtaci ayaa muxuu yihi can cawf bni maliki waa صaxaabi jaliil oo hore aynu usoo aragno o reer ashec ahaa can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslama qaala khiyaaru aimatikum waa dadka madaxdiina kuwa doorkooda kuwa u mudani u fiicani aladiina kuwa weeyaan tuxibuunahum aa jeceshiina wayuxibuunakum idin jecel ee kale raciyaduna waaliga ama amiirka ama ninka madaxday jeclaato waa nin iyaga xuquuqdoodii ilaaliyey cadaalo fiican oo dhan iyagii ku dhaqay u samafalay oo ixsaan falay oo u naseexeeyey oo dee wixii xuquuqay lahaayeen gaadhsiiyey dhibtii iyo wixii kuba iman lahayd ka dhowray kolley waa taas weeyaan si kale uma jeclaanayaan nin isagu dan gaara ku qaba mooye laakiin si guud haddii la yidhaaho waa dee inay waxa wada gaadho un xolo la isasiyaa ma wada gaadhaan lakin cadaala ayaa dadkii wada gaadi karta un haddaba in waxa weeyaan laakiin xoolo waxa weeye in ma wada gaadi karaan lama wada gaadhsiin karana haddaba kuwa idinku aad jeceshiin wayuxibunakum iyaguna kole dee shacabkoodii iyo raciyadoodii ay jecel yihiinba kolley daacadii iyo samcigii iyo waxyaalahan kole day jecel yihiin horta waxa kaba imanaya inay maqlaan oy adeecaan oo dee taas oo kale ay u nusreeyeen oo ay dee oo markaasi ay garab joogsadaan isagana dadka caynkaasa waxa weeyaan way jeclaanayaan raciyadiisi khaasatan kol haddii aathaartii ixsaankiisi iyo aathaartii cadaaladiisu ay muuqatay waa wax kale camal fiican uu laba yimi oo kaba muuqday baa taa keenaye isagiina waa kaa jeclaanaya wayuxibunakum wayusaluuna calaykum idin ducaynayo weeye oo dee waa kaas idinku markaa yusaluuna calaykum ay yadcuuna lakum weeyaan idin ducaynayo oo watusaluuna calayhim idinkuna a u ducaynaysaan oo dee hidaaye iyo in ilaahay guuleeyo taasaa ugu ducaynaysaan iyaguna way idiin ducaynayaan waxaa jirta un meeshii in ixsaankan mutabaadelkee labadii dhinac kaba dhacay iyo maxabadan iyaduna labadii dhinac kaba timi baa dee tanna keenaysa isu ducayn iyo dee in la kala raalli noqdee kuwaas weeye kuwa idinka waxa weeyaan ummaddii madaxdiina khiyaartooda iyo doorkooda washiraaru aimatikum nimanka madaxdiina kuwa u shar badanna aladiina kuwa weeye tubqiduunahum aad nacaysaan eeg ruuxii isagoo cadaaladiisu ay dhan tahay afraad iyo dad nacaya waa jiri karaan oo nin maslaxa iyo dan uu lahaay oo gaara waaye wax gaara waayey oo dee taas isagii markaa kuba nacaya ee taa lagama hadlaye waa si guud weeyaan oo waa dadkii raciyada ahaa dadkii shacabka ahaa ayaa way nacayaan oo dee kolley waa jawrkooda dulmigooda xumidooda iyo fasaadkooda ayay uba nacayaan iyo inaanay dadkii de markaa cadaala la-aantooda taas bay wayubgiduunakum idinkuna dee kol haddii dadka ay nacayaan isaguna ninkaa nacaya de ma jecl weeyaan nin isagiiba lacnadayo caayayo oo halkaas oo kaloo nacaya isagiina ma jeclaanaya idinkana idin nacaya watalcanuunahum ahbaaraysaan wayalcanuunakum idinkuna iyaguna idin habaaraya kuwaas baa kuwa shiraaru aimatikum iyo madaxdiinna ayeen qiila waxaa la yihi ya rasuul اllahi afalaa nunaabiduhum miyaanan u tuurahayn cahdigoodii iyo baycadoodii bisayfi ee waa mustakdimiina bisayf anagoo seef adeegsanayna fambid ilayhim calaa sawaain waa cahdigoodii iyo wixii idinka dhexeeyey u tuur idinkoo dee cilmigeedii uba siman macnuhu waxa weeyaan sida riwaayadii horeynu kusoo maray afalaa nuqaatiluhum weeye dee waxaan la tuurayaana inay beyca cunuqdoodii ku sugnayd cahdi iyo madax bay u ahaayeen oo marka hore taasa kaba dhexaysay daacadooda ba meeshii jirtay waa iyagoo daacadoodii bay ka dhex baxeen oo wixii ka dhexeeye bayco ahaa bay u tuureen iyagoo dee bal matalan la dagaalamaya oo iska ridaya haddaba taa miyaanaan leeyihi kol hadday dee waa kuwan dambe ee la nacayo iyaguna wax nacaya la lacnadayo kuwa miyaanaan leynay waa xumi jirta daraaddeed waa xuquuqdii ay u gudan waayeen daraaddeed waa wixii lade ay ahayd in la gaadhsiiyo ama la wada lahaayo la gooni noqdeen ama cadaala la-aanhun marka miyaanaan taa yeelin qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi la faqaala la ma aqaamuu intay oogayaan fiikum salaata oo intaa hadee salaaddii tukanayeen inay salaadiina oogayaan ama qawaaciddii islaamkii aanay bedelahayn oonay doorinahayn dulmi ruux la dulmiyey iyo jawr lagu sameeyey iyo xaq ruuxu lahaay oo lagaba qaaday iyo wax la lahaay oo laga qadiyey dee uu qeyb kuba lahaayo waxyaalaha caynkaasa dee iska sabra weeye saynu hore usoo maray waayo waxa ka dhalanaya fasaad ah ama fitan ah ayaa waxaasoo dhanba kaba weyn taas ba oo w kii hore kaba fawda iman fasaad iyo fitan baa iman ma aqaano lakin kol haddii dee ay tahay inay qawaaciddii islaam kaba dooriyaan oo ay ka tagaan taas oo kale axaadiista waxay keenaysaaba e inay kufrigii ba waxay tani la mid tahay ma aqaamuu fiikum salaata waidaa ra'aytum maxaa rasuulka ilahi haddaa aragtaan min wulaatikum nimanka madaxdiina shay-an shay takrahuuna waxaa nacaysaan macsiya ka soo qaad iyo fista iyo xumaan aad nacaysaan baa ilyaga xaggoodii kaba aragteen fakrahu camalow kaa waalige waxa a ku aragteen waa dee imika mufrad ahaan baa loogu celiyey camalkiisan iyo waxa naca oo waaba taa dee ayadi in la naco haddii la inkirayana la inkiru ruuxu karayo waa tii xadiid baabka hore aan kuma soo maray laakiin walaa tanzicu ha siibinayo dangacan can daacati min daacatin daaca xaggeed weeye kolley waa umuurahaatan habeenay inala socday oo macnuhu waxa weeye in badan baa dee halkan qaad kaba yimaada ruuxii camalkan uu laba sameeyo camalkii waa nacaya ama waxa weeyaan tan oo in kumana waafaqayo laguma adeecayo iyo in la iskuba xidho iyadoo la yidhaha aan iskaba ridno daacadiisiiba aan kaba baxno maya wixii waa la nici waa la karhi haddii la inkiri karana de wixii la inkirayana waa lala iman oo mara-a minku munkaran halkii bay imanaysaa inti hadduu wuxuu macsiye yahay oo ruuxii si gaara loo amrana ma maqlayo taasoo kuma raacaya dhib kasta ha kaba timaadee laakiin daacadii guud lagama baxayo in la yidhah waa la dagaalamayo waabaan ridaynaa taas saasaa rasuulku muxuu uhi fakraw camala camalkiisan ha ku raali noqonina oo ha ku raacina ee naca walaa tansicu laakin ha siibina yadan gacan min daacatin daaco oo ah waa iyadoo beecadiiba lagaba baxo waa taa uu lahaa laa ma aqaamu fiikum الsalaata ama ilaa an tara kufra bawaxa nooca de waa axaadiisa aan soo aragnayo xadaثna daud بn rushayd qala xadaثna اwalid yعni بn mslim qala xadaثna cabdالرaحman بn yaزيid بn jaabirin qala aخbaranii mawlى bani fazarata wahuwa rusayq bnu xayaana anahu samica muslima bna qaradata ibna camni cawf bni malikin ilashtaciyi yaquulu samicta cawfan kale waa xadiid kii hore malaa ruux buu kaba yariyay xagga sanadka waa xadiidkii hore un waana reer sham waxaanu inoogu xidhiiday samaac iyo ikhbaar iyo taas buu inoogu wada xidhiidhay xadiidka kan dambe oo halkii kuwii hore can yaziida can rusayqin can muslimin iyo inahaasi inooguma sugnayd can cawfin imika way ka wada duwan tahay intii oo dhan oo xadaثna cabdالرaحman iبn يزيد waana يزيد iبn يزيد walaalkii cabdiرaحmaankan aخbaranii mawlى bني فasاra intan buu yihi reer bني فasاre mawlahoodii baa ii waramay wahuwa rusayq بن xayaan ujeedada wuxuu cabdiرaحman iبn يزيد yihi aخbaranii mawlى bني فasare laakiin tafsiirkan ama mslim buu kaba dhacay ama cidii dee welid iبn mslim oo kale ayuu kaba dhacay oo ah ninkan reer mawlى bني فasare waa kee waa rusayq iبn xayaankan kaba soo baxnay isaga nin mawlo ayuu ahaa reer bani fasaarena mawaalidoodiibu kaba mid ahay anahu samica muslim bna qaradata ibna ibna cami cawf ibni malikin ilashtaciyi waa in adeerkii waana taan yihi kolley barhkoodna waxaabay yidhaaheen waa adeer baabu u ahaayo qarado iyo cawf baa walaal ahaane barhkood way idhahaane yaqulu samictu cawfa bna malikin ilashtaciya yaqulu samictu rasuula اllahi salى الlahu alay slam waa samaac iyo taxdiis iyo taas ina can iyo kuma sugnaa sanadka dhammaantii weeye سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم انت هو صلق بيني قالوا حين قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك وهذا مركب ضبئ عند ذلك هو عندما جاء مثلا نصر إلى حد نبغضهم ويبغضوننا markan gaarhna halkaa xidhiid oo ka dhexeeya ma jirto oo dadkaa isnaacay kala tegay oo dee kollayna waa jawr iyo dulmi iyo fasaad xaggii kaba yimi un iyo cadaalada madaxdii kaba yimi baa umuurahana keenaya miyaan markaa cahdigoodiiba iska tuurahayn qaala la ma aqaamuu fiikum الsalaata weliba uu ku celiyo la ma aqaamuu fiikum الsalaata inta ay salaada tukanayaan waa laftii hore inu soo maray halkana ay oogayaanba weeye iyo taas aynay jaanibkaa ka tegin ama aanay doorin ama aanay bedelinba iyada ha ka bixino daacadii iska adkaysana wixii idin gaadhay ku sabra markaasaa muxuu rasuulku yihi alaa hooyay man waliya ruuxu madax u noqdo calayhi korkiisa waalid ku waaliyey uu isaga tawaliyo sha'nigiisa yaanu madaxweyneba noqonna waa ciddii ka hooseysay xataa fa ra'aahu markaa arka isagii waa kii waaligaa ra'aahu ay ra'a lwaaliya ya'tii xaal uu laba imanayo shay-an shay min macsiyati ilaahi macsiyada ilahi wax macsiyu kuba arkay haddaba markii dee xumaan marka hore ruuxu dee cadaal ay u sugnaatunba meeshan xaqula in laba laakiin ama waaba mutaqalib marka horeba saa ahaa ama dee sifadiisii baa isbedesho fasal buu noqday halka markii hore cadaalo ka ahaa ama dee waktiyadan dambe lama eegeyn jaanibka cadaaladii sharciga ahayd baaba weeye arka isagoo la imanayo shaya min macsiyat illaahi falyakrah ha naco maa ya'tiye waxaan uu la imanayo min macsiyat illahi macsiyada ilaahay ka mid a oo waxa weeya dee camalkiisa beriha ka noqda wey waa waxaan yaanu raali ku noqon kuna raacin beri ka noqdo walaa yanzicana laakiin yaanu siibin yadan gacan min daacatin oona odhan kol aduu waxaan sameeyey aniga madaxba iima aha waan la dagaalamaya meeshaan ka ridaya oo halkaa fitani ay kaba bilaabanta iyo fasaad taas yaanu laba iman laakiin waxaan yaanu isagu raalli ku noqon ha naco ha diido hadduu karayana ha inkiro ha ku inkiro bal matalan taas haw isagoo u naseexaynaya laakiin yaanu gacan ka siibin daaco wey walaa yanzicana yadan min daaca qaala bnu jaabirin ina jaabir awowdiina weeye cabdiraxmaan ibn yaziid ibni jaabir awowgii baa loo teeriyey faqultu waxaan ku idhi yacni lirusayqi buu u jeedaa zuriqna barhkood baa yidhi laakiin tooda badan rusayq bay yidhaaheen barzada horreysiiyeyna way jiraan oo weliba culimadii reer shaam kaba mid ah oo de waxa weeyaan taas abu zurcata dimashqi iyo abu zurcata raazi oo labadaa abu zurca oo iyagu yidhi maya magaca zuriq baa la yidhaahaa yعnي lrزayqin حيina xadaثnii بhada الxadiiثi allahi macnaha de waa awllahi weye uu dhaarinaya ilaah baan kugu dhaariyey abalmqdaami waa kunyadii ab markaa rusayq laxadaثaka waa istihbaat waa hubsasho riwaaya sidaasi kuma timi itihaamay iga ahayn buu leeyahy marka aan dhaarinayey xadiidkana wuxuu doonay bal hagaag inuu u yaqiinsado markaasaa waa si u hubsado iyo istihbaatun buu u dhaariye لxadaثka miyuu kugu waramay bhada xadiidkan aw asamicta miyaad maqashay hada xadiidkan min mslim bni qardta mslim bni qarda yaqulu xaaluu ku qowlayo samictu cawfa yaqulu samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam saa miyaad markaas adigu maqashay qaala wuxuu yihi isaguna isagoo arrintii adkaynaya ayuu fajasa wuxuu ufadhiistayba calىa rukbatayhi labadiisa jirib sidaa markaan atixyaadka ufadhino aan ufadhiisano واstaqbla qiblata weliba xaggii qibladu u jeestay waa dawaake waa rusayq faqaala wuxuu ihi waa xarfu jawaabin oo dee qasamna hortiina way timaadaaye ay nacam ha wallahi baan ku dhaartay aladi laa ilaha illa huwa ilaah dee ilaah ilaah baan ku dhaartay aanu isaga un mooye dee cid xaq lagu caabuda taasi aanu jirin e lasamictuhu waan maqlay min muslim bni qaradata yqul xaaluu ku qowlaya samictu cawfa bna maliki yaqulu samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam waana istisbaatun bay ahayd hubsashuun bay ahayd taakud ee wax kala may ahaynba وxadaثna isxaaq bn muسى اansariyu qaala xadaثna اwalid bnu mslimi qaala xadaثna bnu jaabirin ina jaabir ninkii dambaan ka dhigaynaa kaa hore xadiisun buu leeyay walow de xadiiskiya lakin waa walaalkii cabdiraحman ibn yaزid ibni jaabir weeye waa yaزid ibn yaزid ibni jaabir walaalkii waana ninkan imika qaala bnu jaabirin ba sanadka hore aynoogu sugnay ama xadiidka hore bihada اlisnaadi waqaala waxaanu yihi rusayq mawlaa bani fazaarata oo macnu waxa weeyaan laba riwaayuu leeyahay cabdiraحman ibn yaزid ibni jaabir mid waxa ka warinayay imika walid ibnu muslim tanna walid waa aya ayaa ka warinayay tanna walid ibnu muslime laakiin sheekhada muslim baa kala duunaa midna waa daawud ibnu rushayn midna isxaaq ibnu muusa alansaari weeye riwaayada hore wuxun baabuu yihi akbaranii mawlaa bani fazara ama wahuwa rusayq ibnu xayaan waxaan leenahay waa tafsiir dee isaga iyo bayaan un aan isaga xaggiisa ahayn oo ninkii mawlaa bani fazara laynoogu caddaynayo riwaayadan dambena muxuu magaciisu sheegay iyo mawla bani fazara rusayq mawla bani fazara qaala muslimun muslim wuxuu yihi warawaahu xadiidkan waxaa wariyey mucaawiyat bnu saalixin can rabiicata bni yaziida can muslim bni qaradata can cawf bni malikin can nabiyi sala allahu alayh wasalam bimili bal wax kale maaha waa sanad kaleo xadiidku leeyahay oo muslim bni qarada haddaan markii hore soo aragnay in ninkan mawla bani fazara uu kaba warinayo maanta rabiicat bnu yaziid oo nin caalim ahaaynu hore usoo aragnay baa xadiidka ka warinaya isagana mucayad bnu saalix qabil andalus baa kaba warinaya sidan kitaabka aynu kuba soo maray intaas weeyo sanad kalaa jira laakiin arrin kalaa jirta muslim kitaabkiisu wuxuu ku be axaadiisan musnadkuu kuba wariyey muqadimadna waan kusoo sheegnay in ka dambaysana markuu inoo soo maro waan arkayne dhowr iyo toban xadiis buu leeya o mucalaqnimo ah ama mucalaqnimo kuba wariyo inta badanna dee had iyo goor isagoo xadiidkii sanadkiisii mawsuulkaa sheegay ayuu sidan oo kale riwaayo u raaciyaaye riwaayada mucaawiyat bnu saalix muslim ma soo gaadhin oo ninkani waa nin atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kaba mid ah marka waxay noqonaysaa mucalaq ama barhkood munqadaxa kaba cabireenoo sanadkan inqidaac baa ku sugan oo ujeedadu muu waslin muslim ee wuxuu ihi mucaawiyat bnu saalix baa wariyey can rabiicata mucaawiyana isagu lamau kulmin bukhaari arrinkaasi ku badan yahay aad buu uga badan yahay xaafid ibnu xajarna kitaab aad muhim uu leeyahay oo fii xayaati shuyuukhi sheekadiisii waaweynaayo nool uu dejiyey oo dee weliba wax loogu horreeyeyna aan haynoo taqliiqu tacliiq la yidhaha imaka shan mujalad maca farisa ku madbacaysan laakiin muslim way ku yarto waa dhowr iyo toban meeloode bal halkani kuwii bay kaga mid yihiin tiradaa horeynu soo maray waxaana ay tahay laba dariiq oo mawsuul uu soo sheegay waa dariiqa hore isxaaq ibnu ibraahim alxandari iyo dariiqan dambe daawud ibnu rushayd labadaba mawsuul bay ahaayeen bal mid saddexaad waa kan jira markuu laba dariiq oo mawsuula soo sheegay ayuu sanadkan tacliiq uu kuba suwanye raaciyayoo waxaanay tahay yuktafaru fi lmutaabacaati ma laa yuktafaru fi lusuul xadiidka usuushiisii maaha waa mutaabaca uun isagoo dee mawsuulana waa kaa inoo sugnaaday marka waa tan weeyaan oo dee labadii dariiqee hore xadiidku mawsuul inoogu ah waxaan u sheegaya bal dariiq kaluu leeyahay mucalaqnimona taasi ugu wariyo wax ishkaali meeshii ma jiro horena waa umuuraan usoo aragnay baabu istixbaabi mubaayacati limaami ljeysh cinda iraadati اlqitaal wa bayaani baycati ridwaani taxta shajara wuxuu u baabaysan yahay baabu istixbaabi mubaayacati limaami imaamka mubaayacadiisa uu la mubaayacoonaya aljeysha ciidanka cinda iraahati lqitaali marka dagaal la doonayo inuu cahdi iyo bayco kaba qaado ee waana si sabirkii ay sabreen uu matalan usii adkeeyo un taas baycadii bal taas buu baabkeedii yahay iyo wa bayaani baycati ridwan taxta shajara horeynu usoo maraye laakiin waxyaalaha inoo imanaya rasuulka ilaahay wixii lagalama mubaayacaadeed iyo taas baycat ridwan taxta shajara waa baab iska yar dheeraanaya lakiin axaadiisu waa axaadiisii kolley waxna aan maqsuudkooda soo ogaanay baycun bay kuma tacalluqsan yihiin bal walow dee kolley intii aan ku joojin jirnay labaatan mirar ay kaba harsantahay haddana intan gaadhsiin karo ayaan yar gaadhsiinaya biidn illahi tacaala sababta waxa weya waa macnahaasun waa baycadi un xadaثna qtaybaة بn سacيidi qala xadaثna layث بn sacdi xa وxadaثna محamed بn رمح qala aخbarana layث عan abi زbayr عan jaabiri qaala kuna waxaanu ahayn yوma الxudaybiyaةi maalintii xudaybiya alفa وaرbaca miئat horeynu soo aragnay kun iyo afar boqol baanu ahayn maalintii xudaybiyana sulxu ka dhacay fabaayacna waa intaan sulxii la gaadhin rasuulka ilaahay baan la mubaayacoonay waxay kula mubaayacoodeedna wuu inoo sheegi doonaaba wacumaru walxaal cumaru cumar aakhidun uu hayo biyadii rasuulka ilaahay gacantii taxta shajarati geedka hoostiisa oo geed baa rasuulka ilaahay lagula uu hor istaagnaa saxaabadii halkaa joogtayna way la mubaayacoodeen horeynu usoo aragnay oo xadiidkii dheeraa salamatu bnu lakuuc iyo qaswadii deeqarad iyo ayn kuma soo mariye meelo waana taas ilaahayna soo dejiyey laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati waa geedkaas weeye markaas ilahay waa kaba raali noqday ay kula mubaayacooneen wahiya samuratun tani waa istilaaf bayaaniyaan oo geedku muxuu ahaa weeyaanoo wahiya geedkaasi samuratun geed samuro ayuu ahaa wa qaala waxaanu yidhi waxaa odhanaya jaabir baayacnaahu waanu la mubaayacoonay calaa allaa nafira inaanaan cararin inaanaan cararin oo ujeedadu sabir ina dagaal haddii una qabsado weeye markaa weli dagaal lama dhicin dee markii iyaga lafaafiyena cusmaana in la dilay arrintii bal markaas ahligu iyo sulxiguna aan u dhicin inaanaan cararin walam nubaayicu laakiin kulamaanan mubaayacun cala lmowti dhimasho inaan dhimano ee inaanaan cararin bal waan arki doonaa saxaabo wax ka duwan jiri waan arki doonaa macnuhuna aada buu daahir u yahay bay ila tahay laakiin meelaha u yar baahan tawjiih waan yar qaban doonaa biidn illahi tacaala xadiidkana dhowr dariiq buu leeyahy horta dhowrkiisa dariiq baan siraacinaya intaan kelimo usoo yarlaamin وxadaثna abubakr بن abi shaybata qaala xadaثna بن cuyaynata x وxadaثna بن نmayri qaala xadaثna سufyaan عan abi الزubayr عan jaabiri qaala anahu qaal jaabir بn cabdالlahi baa wuxu uhi lam nubaayic rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kulamanaan cahditamin ama lamin mubaayicoon rasuulka ilahi cala mowti dhimasho inamaa baayacnahu waxaanu kula mubaayacoonay calى anlaa nafira inaanan cararin وxadaثna محamed بن xaatimi qaala xadaثna xajaaج وalacwar can ibni jurayjin qaala akhbaranii abu الزubayri anahu samica jaabira yusأalu wuxuu maqlay abu زubayr jaabir oo la weydiinayo sa inoo dambaysana salim bn abi اljacdi baa weydiiyey oo waxaa yihi kam kaanuu imsay ahaayeen yowma اxudaybiyati maalintii xudaybiya qaale wuxuu uhi kunaa arbaca casharata miatin waxa weeye afar iyo toban boqol baanu ahayn kun iyo afar boqol fabaayacnahu rasuulka ilaahay baanu la mubaayacoonay wa cumaru walxaal cumaru aakhidun uu hayo biyadii rasuulka ilaahay gacantii taxta shajarati wahiya geedkuna samuratun waa geedkaa samura dee kolle culimadeedna qurac bay ku laqbeynayeen bal waxaan filayaana inaad aad dee xusuusan tihiin kolley markii aan soo haynay xunayn bay ahayd oo balse mura aan ka soo naqlinaya saaxibu taaj alcaruusin si uu geedkan ku tilmaamay bal caawana kolley kole imaam kale ama caalim imaam kale oo dee xaafid ahaa ama muxadis ah ayaan bal isagu isna sifadiisii oo laga yaaba inay taa ka yar basnaato markaa dee dadkii dhartaa yaqaanay ama dharta yaqaanay bal tilmaanta iyaga waxaa kala soo baxeen inuu geedku yahay markaa qodhacii dee se culimada soomaaliyeed kaba laqbeyn jireen iyo inaanu dee shabahayn bal wahiya samuratun fabaayacnahu rasuulka ilaahay aan la mubaayacoonay gayra jad bni qaysin ilansaariy ninkaa jad bnu qays la yidhaah mooye oo dadkii kale rasuulka ilaahay baayacdii bay la galeen ragga qaarkood baa saddex goor la mubaayacooday sidaa salamatu makuuc oo kale laakiin jad bnu qays ninkaa la odhanayey isagu lama mubaayacoonoo ikhtabaa wuxuu ku dhuuntay markaa baycadu dhacaysay taxta badni baciirihii waa raaxiladiisii ama neefkiisii geel ahaa hoostiisa ayuu ku dhoomanayey si aanu malaa baycada uga qayb gelin bal waan yar ninka waan yar ku yar joogsan doonaa bidn illahi haatan riwaayaadkaan siraacinaya duruqda ujeeda duruqa xadiiska jaabir baan siraacinaya وxadaثnي ibrahim بن dinari qala xadaثna xajaaج بn mحamedi اlأcwar mawlى sulaymaan bni mujaaridi qaala qaala bnu jurayjin waana sheekhiis waana cibaaradu qaaliban isticmaali jire وأخبرنيi أbو الزبير أنه سمع جابرا يسأله hل bاaيع النبي صلى الله عليه وسلم بd الحليفة iyadna الشhaجaرa soo aroortay sanxadشiga kuba soo maray geed baa meeshu jirta waa geedkii de agtiisa ama hoos xraamkiyo haddaba dad baa malaa dee intuu اشhتibaahu gaba yimi rasuulka ilaahay bayca miyuu dad la galay bdالحulayfa meesha bdالحulayfa isagoo jooga faqال وu la may ولakin صلىa بها waa ku tukaday geedka agtiisana halkii u kuba tukaday walam yubaayic cinda shajarati geed agti dad kulama mubaayicoon ila shajarata alatii bilxudaybiya geedkaa xudaybiya kuba sugnaa un mooyeen qaala bnu jurayjin waakbaranii abu zubayri anahu samica jaabir bna cabdillahi yaquulu daca nabiyu sala اllahu alayh wasalam waa duceeyey rasuulkii ilaahay calaa bi'ri اlxudaybiyati xudaybiye eelkeedii macnaa wadaca fiiha bilbarakati in ilaahay barakeeyo hore inuu soo maro dee iyadoo biyuhu ay aada u yaryihiin ayay markaa yimaadeen rasuulka ilaahay baa duceeye waa tii ceelkii buuxsamay ee de ay iyaguna wixii ay wateen gaadid ahaa ka waraabiyeen dhaansadeen ka cabeen dhan xadaثna سacيid بn cmri الأشcasiy وswayd بn سacيidi وإسحاaq بn ibrahima وأحmed بn cabdta وlfd لسacيidi qaala سacيid وإسحاaq أخbarana manaa labada sidaasay idhahan sheekh keliya wada leeyihin وqaala الآkharaani xadaثna سfyaan iyo أخbarana سfyaan can cmri waa cmr بn dinar can jaabirin qaala kuna yوم الxudaybiyati alfa وarbaca miati waa kun iyo afar boqol meesha waan yar dabdisanayna waa meelaha doonayno inaan la yar eegno un axaadiisa kale waa lafdigan kuna iyo halkii uu ahaa baayacnahu calى alla nafira labadaas baan u yar baahanay waxa kale de waa alfaada inoo daahirkaa sababto axaadiis ka yar duwan baan arkaynaa faqaala lana nabiyu salى الlahu عalيه wasalam antum idinku alyوma maanta khayru ahli اlأrض dadka dhulka kuwa ugu khayr badan baa jirtay muslimiin madiina ay kaga yimaadeen baa jirtay kuwa ku harsanaa maka ayaa jiray meelo kalena waa jireen bal marka laakiin dadkii xudaybiye joogay iyagaa dadka dhulka idinka ugu khayr badanba weeye bal dee xadiid inoo dambeeya wuxuu kuba yimi inaanu naar gelahayn axad xudaybiye joogay oo dee rasuulka ilaahay la mubaayacooday waana inoo dambeeya xadiidkaasi maha meelahan meelo dambe antum alyawma khayr khayru ahli lard waqaala jaabirun wuxuu yihi low kuntu haddaan ahay ubsiru mid arkaya oo imika uu indhabeelay fii aakhiri xayaati ama waa cumrigiisa aakhirkiisii buu indhabeelay haddaan imika wax arkayo la araytukum waan idin tusi ilaa mawdaca shajarayni waa dee sanado badan baa ka dambeeyey geedkii waa engegay waa ka go- waa go-ay ama waaba la gooyey sa bal masalan dee ibnu sacadiya ay soo naqliyaan meeshii geedka waan idin tusi ilaa buu leeya waa inuu markaa waa indha la-ay laakiin haddii uu maanta indha qabo waa si waxaanu iloobin meeshii uu geedku ku yaalay oo uu garanayo hadal baa inoo dambeeya markaa kaasna saciid ibnu musayib waalidkii leeyahay وxadثna محamed بن المثنى بن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عan cمر بن mرة عan sاlم بن جaعd qاaل sأlt waa ti aan lahayd sاlم baa weydiiyey hadalkaa hore ee yusأl dan waa kan sأltu waxaan weydiiyey jaaبir بن cabdاللahi عan أصحaabi الشhaجaرة geedka أصxaabtiisii baan weydiiyey iyo tiradood faqaala wuxu uhi low kuna miئaةa ألفin boqol kun haddaan ahay lakafaana waa ceelka waa xadiiska waa mkhtaصar halkan waa ceelka biyihiisu boqol kun haddaan nahayna wuu nagu filaan lahaa kuna alfa وahamsa mia kun iyo شhan boqol baan hayn waa xadiis jaabirun eeg kun iyo شhan boqol baan nahayn وxadثna abubakr بn abi shaybata وبnu numayri qala xadaثna cabdالlahi بn idriisxa وxadaثna rifaacaة بn اlhaysami qala xadaثna khalidn yaعni الطaxaana kilaahuma waa طaxaan iyo cabdالlahi بn idriis yaqul can xusayni wa xusayn بn cabdiلرaحman الsulmi can sali بn abi اjacdi can jaabirin qaala low kuna miئaةa alfi boqol kun haddaan nahay lakafaanaa waa nagu filaan lahaa waa ceelka biyihiisu waa kaa rasuulka ilaahay duceeyey ilaahay inuu barakeeyo u duceeyey macnaha intani waa xadiid mukhtasara waa qisadii ceelkaynu hore usoo maray macnuhuna waxa weeyaan markii ay saxaabadu halkaa gaadheen ayaa ceelkanoo wax saasi aanay kuba jirin ayay la kulmeen waana la haraadadanaa biyo lama haysan wax biyoo la haysay mama jirin rasuulka ilaahay baa canruuftiisii ku tufay barakana waa u duceeyey markaasaa dee meesha ceelkiiba uu noqday uu soo buuxsamo biyo badani ay markaa kaba soo buuxsameen waana mucjizaadkii waaweynaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh fi takdiir ilma saxaabiga mala hadda ciddii weydiinaysayna aslan mucjiza waa ogaa oo uu maqlay laakiin tiradoodaanu garanayno taasaa su-aashu ahay markaasuu leeyahy iska maaha intanun haddaan boqol kun nahayna way nagu filaan layde laakiin kuna hamsa casharata mia waa waxa weeyaan shan iyo toban boqol baan ahayn وxadثna cثman بن abي shaybta وإسحاq بن ibrahim qala isحاq abarana qala cثman xadثna isحaaqna waa caadadiisii abarana عan اأcmaشhi qala xadثani salim بn abi jacdi qaala qultu ljaabirin kam kuntum kam kuntum ywmaidi adeeg wa xadiisa salim بn abi jacd acmash baa imika kaba wariyey markii horena xusein ibn cabdiلرaحman baa riwaayadii imika inoo dambeysay riwaayo ka horeysana camr bnu murayl waa kuwa shanta boqol ay kuba sugnayd ama riwaayaadkii kale saalim kuba sugnayna camr bnu dinaar iyo ama abu zubayr iyo ay kuba sugnaayeen kun iyo afar boqol baan kuba soo aragnay marka muxuu yihi xadaanii saalim bnu abi jacdi qaala qultu lijaabirin kam kuntum yowma idin imsa idin maalintaasoo qaala alfan wa arbaca mia kun iyo afar boqol baan ahayn bal axaadiista way noo socon doontaa waxaan isku dayi doonaa baabka inaan israacino haddii alla yidhaho inaan waxba kaba tegin haddii alla yidhaaho haddaan intaa wax kaloo caarido imane bal kolley laakiin ina yarba u yar baahanoo in xadiidkan jaabir waxaan haynaa kun iyo afar boqol iyo kun iyo shan boqol labadaba waan haynaa xadiis baa inoo dambeeyo macqal ibnu yasaar leiyo kun iyo afar boqola taas xadiis kale waa inoo dambeeyaayo kun iyo saddex boqol oo uu leeyahay cabdullahi bni awfa iyadna wuu leeyahay baa inoo dambeeya kolley axaadiis kaleo iyadna baabka kusoo aroortayna way jirtaayo waa tirooyinkaasba in xagga marka la eego xagga tirada in imaamku raximah اllahu tacaala san muslim axaadiistan uu wariyey bukhaarina waa wariyeyo waa saddex riwaayo kun iyo afar boqol iyo kun iyo shan boqol iyo kun iyo saddex boqol oo xadiidka isago ah marka waxaanu leeyahay waxaa lagu jamcinayaa suurtagala in lagu jamciyo meesha kun iyo afar boqol iyo ziyaada ay ahaayeen ciddii kun iyo afar boqolkeedna wixii ziyaadada ahaa dheeraadka ahayd waayo lafdibaa aw aktar kuba time ayay iskaba tuureen oo waatay yidhahaan ilqaa lkasri kasrigii wixii ziyaadaha dheeraadkaa la iska tuuro kuwii iyagu yihi khamsa miana waa jabr kasri waxay kaba cabiraan kasrigoo la buuxiyo waa iyagoo taaba yihi ama iyadu kun iyo soddon boqol ciday tidhi waxaa la arkaa inaanu hagaag tirada u dabdin oo cadad dadka kale ay ogaayeen oo tiro ahaa oo isagu aanu ogeyn inay jireen bal taasba weye waa si imika halkan idhahad imaam nawowiya kuma jamciyaan koli ba hadda isagu dariiq kaluu maraa isagoo riwaayaad kasta u badan eegayo riwaayaadka intooda badani waxay ku yimaadeen kun iyo afar boqol ayay yimaadeen marka tan kun iyo saddex boqolna waxaa dhici karta in gaashanqaadkii iyo muqaatiladii la tiriyo dee dumar iyo khilmaan iyo waxyaalihi ay laba socdeen caruur iyo kuwa aan laba tirin ama aanu hagaag tiradii uba dabdine bal markay noqoto riwaayadan shanta boqol iyo afarta boqol ee barhkood waa saasa ilqaaulkasri iyo jabrulkasri bay kaba dhigeen bahebta oo kale iyana marka la eega riwaada u badan kun iyo afarta boqol haddii la eego xadiidka jaabir iyo axaadiista kaleba ayuu isagu taa raajax yeelaaye bal sia laguma jamcinaya taasi weeye taasi iyadu waa ino waa inta tirada inooguma sugan arrinta kale ninkan jand bnu qays waayo xadiidkan jaabirun buu inoogu suganya waan ka baxaynaa meel kale kuwa kale inooguma sugnay horta waa nin ansaar ah al ansaari way inoo taala reerkii reer bani salima la odhanayey ayuu kaba dhashay waa jaabir ibnu cabdillaahi ba reerkoodii weeye waa nin reerkoodiia iyo abuqataade iyo ragga jaabir waa kacb ibnu malik iyo waa reerkoodii oo reer bani salima laamtuna way kasirsan tahay kolley waana raggii waaweynaa raggan waa ka waaweynaa odaygii reerkana waa ahaa ee laakiin waxaa lagu sheegay dee nifaaqiyabaa laguba sheegay bal maalintaa hadallaa laga soo naqliyey ee waa kan dhuumada iyagoo taa aragto inaan xaaladiisu aani caadiba ahayn inuu markii hore mucjizadani muuqan yihiba in waxaynu kasoo doonayba halkan lamaba garanayo faa'iida la-aan baynu uga nimi oo haraad baan u wada go-aynaa haraad baan u wada dhimanaynaa markii dambe ceelkiiba soo buuxsamo ceelkiina u dul joogay arrinta ninkii ka maqlayay weydiiyo hadda ku yihi rasuulka ilahi n hauba sheegin ama maxamed hau sheegin bana wuxuu yihi waan kaftamaye bal hauba sheegin de kolleyna maqaaladii laba sheeg marka kalena waa kan isaga dhuumanaya bal waxaan leenahay kolley ninku walo barhkood ay yidhaha mala markii dambe wax dee ay kaba sheegaan si wax yar hagaagay laakiin nin buu ahaa aan maalintaa la mubaayacoono kumana jiro qolooyinkii rasuulkii ilaahay yidhi axad joogay xudaybiye oo naar gelaya ma jirto isagu saaxib aljabal alaxmar waa ka baxsanaa waa ninkan aan rasuulka ilahi laa mubaayacan arrin baan usoo arortay dhici karta tan inay kuba xambaartay dee iyo waxyaalo kalena ha iskuba biirbiirsadeeno rasuulka ilahi baa reerkan wuxuu weydiiyey reer bani salima uu yihi man sayidukum markaasay yidhaaheen waa jad bnu qays alana nubakilu bakilnimada waan kuma tirinay laakiin sayidka iyagu waa ninkaasoo markaasaa sida xadiid kuma soo arooray waa ayu daayin adwo min albkr anaa cudurka ka xun bakiilnima muxuu yahay markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu iyaga sayid ugaba yeelay bishr bn bara ibni macruur waa taas bara ibni macruurna oo saxaabi hore u dhintay waa idankii bishr ibnu bara ninkaas ayaa sayidkiina ah oo dee kaasuu noqday sayidkooda waxa laga yaabaa de umuurahaasi inay kuma keeneen sayidnimadaa laga qaadiya waxyaalo inay kuma keeneen dee tan e bal horta nin saasuu ahaa xaaladiisa taas khilaafadii cusmaan iyo ayuu xaadiray waxaana soo aroortay abuqataado maalintaa xudaybiyana wax kaba maqlay iyo inaanu xataa aaskiisii xaadirin isku reerna way ahaayeenba bal waxa weeye taas baa ajad ibnu qaysiyan xaggan kale bal masalan ah uu yihi baayacnahu calaa anlaa nafira ama geeri waanaan kula mubaayacoonay inaanaan cararin baan rasuulka ilah kula mubaayacoonay iyada taa waxaan la eegaynaa aan la sugaynaa axaadiista kale arrin kalena uu sheegay oo ah inuu yidhi haddaan maanta noolahay ama aan wax arkayo oo imika aan indhaqabo geedkii baan intusilas wuxuu markaa taasna ay tahay inuu yaqiinsan yahaa ama garanayay meeshii uu xusuusnaa ee laakiin indhala-aantuna ay tahay tabdee meeshii aanu markaa anigu suurtogeli inuu dadkii tuso bal halkaasna waa waxba inoogu dambeeyo kalaam intan baycadna kalaam baa inoogu dambeeya waayo axaadiista kalea wax kale aan ku yar arki doona ama bal intii imika halkan xadiidkiisa aan ugu yar baahnayn intaas ba weye wuxuu yihi markaa muslim raximah llahu tacaala xadaثna cubayd الlahi بn mعaadi qala xadaثna عalي qala xadaثna شhucbat عan cmri yعni bni murata qala xadaثani cabdالlahi بn abi awfa qaala kaana asxaabu shajarati geedka asxaabtiisu waxay ahaayeen alfa wa ثaلaaثa miati kun iyo saddex boqole waa taa imakaan soo sheegnay culimadu waxay halkan yidhaaheen wa kaanat aslamu reerka aslam la yidhaahna waa cabdالlahi bn abi fa reerkoodii waa reerkiisi dee sharafna way utahay taase sumuna اmhaajiriina dadkii muhaajiriinta ahaa marka sideed meelood loo qaybiyo meel kamiday ahaayeen oo reerkaa aslam ee waa sharaf weyn marka muhaajiriintii sideed meelood laga dhigo waa dadkii aan reer madiine ahaynu meel ahaan bay ahaayeen xafnu xajar baa wuxuu idhaahaa muhaajiriintii intay maalintaa tiradoodu ahayd me ansaar iyo muhaajiriin baa loo socday kulley ansaarna ma yara oo waa reer madiine way badnaayeen marka intay tiradoodu ahaayeen de dabdi ma hayo imaka haddii aan garanno layna idhaaho intaasoo boqol bay muhaajiriintu ahaayeen markaasaan garan lahayn reer aslamna dee sumunkoodan soo saar layno inta ay yihiin laakiin ma hayno intay muhaajiriintii ahaayeen guud ahaan ma hayno waayo ansaarna way socotaa tiradoodu markay ahayd intay gaadhsanayn mise boqol bay ahayd muhaajiriinta saa daraaddeed bay noogu adag tahay inaan taxdiidine laakiin waaqidi oo kale oo xatan siirada markay noqotiyo maqaazina sida kale xadiiska aada ha u daciifiyeen laakiin halkaa waa meelo lagagaba dambeeye isaga wuxuu ka dhigaa reer aslam inay boqol nin ahaayeen maalintii oo dee markaa muhaajiriinta in sideed boqol gaadhayan baa la odhanaya inay boqol nin ahaayeen reer aslam dadkii kaba socday وكان سلم من المهاجرين وحدثنا بن المثنى قال حدثنا أبو داود والطيالسحة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شمير شمير جميعا وأبو داود ينضر عن شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد ومهران ويا ابن مهران بن شهد الحداد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال وحول الصحابي يا معقل بن يسار laqad ra'aytunii waan is arkay yowma shajarati maalintii geedka waa geedka waa maalintii rasuulka ilaahay lagulama bocaayo nii geedkii waana taa aynu soo maray inay samuro ahayd waa in yaroo i dambaysoon ilooben markii yar qabtee wاnabiyu walxaal annabiyu sala اllahu alayه wasalam yubaayicu naas dadka ula mubaayiconayo taas baan is arkay waan joogay buu leeyahy walxaal ana anigu raaficun aan sarow hayo wusnan laa min aqsaaniha geedka laanihiisii kaba mida can raasi si aanay rasuulka ilaahay madaxiisa ee u gaadhin oonay u dhibin aan madaxa ayaa rasuulka ilaahay sare ugaba qaadayo buuhi wanaxnu arbaca casharata mia afariyo toban boqolla waanu ahay qaala waxaanu yidhi eeg afariyo tobanku halkii hore inoogu biiraya taa kalaan inooguma dambeeyo lam nubaayicu rasuulka ilaahay kulamaanaan mubaayicoon cala lmowti dhimasho walaakin baayacnaahu waxaan kula mubaayicoonay calaa allah nafira inaanan cararin xadiiskii jaabir bay taasna inoo waafaqsan tahay وxadثna yaحyى بن yaحyى qال aخbarana khالد بن cabd للahi can yunusa yuنus بn cubayd weye bhada اsnaadi isnaadkan oo bal mثala waa intii dee kaba dambeysay waxa weeye yunuska waa yunus بn cubayd baan yihi waa xakam iyo intii kaba dambeysay وxadثna xamid بn cmr البكراوي قال xadثna أbو cawاnةa عan dاrق عan سacيid بن المسyب qاala dاrقا mar dambu inoo iman doonaa sanadka ku xigo daariq ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaahaa waa nin reer bajiilo oo reer axmasa jariir ibnu cabdillaahiya reerkoodii weeye waana nin matalan markaas isagu waxa weeye taabiciinta raggii ugu dambeeye ugu yaryaraa kaba mida suu xaaf ibnu xajar yidhaaho isagu saduuq buu kaba dhigaaye laakiin qorooyin iyaguna tawsiiqiyey baa jira guud ahaanba jamaacadu waa lixda kitaabna riwaayo waa ku leeyahay laakiin kitaabkeenan aan haynee muslim xadiidkan oo mar labaad soo celiyey waa ku leeyahay bukhaarina isagana xadiidkan buu ku leeyahay bukhaarina waa lamid maanta oo labada صaxiix xadiidkan buu ku leeyahay طaariq ibn cabdالرaحman الbajri can سacيid ibn الmusayibi qaala wuxuu uhi سacيid ibn الmusayib kaana abi aabbahay wuxuu ahaa miman baayaca dadkii la mubaayacooday rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam cinda shajara markaa سacيid waa taabici weyn abihi musayib waa صaxaabi awowgii xaزnina musayib ibnu xaزn waa صaxaabi isaguna horena waa ti aynu usoo aragnay aabihii musayib waa kitaabkaynu kuma soo aragnay inuu warinayay xadiiskii ahaa wafaatu abi aalib kitaabulimaan abu aalib dhimashadiisiiy markii rasuulka ilaahi uba yimi halkana waa ka isagaa warinaya xadiiskana waa inankiisu kama soo warinaya qaala waxaanu yihi aabihii baa odhanaya musayib ya-dana waan kasrinaynaa walow dee marka la eego magacan markay noqoto ninkan mooyaane magacyada kaleesan ah musayab unbaa la yidhaahaa musayib laguma dabdiyo laakiin markay noqoto saciid waalidkii ayaa musayib iyo musayab labadaba way ku dabdiyeen walow ay yidhaahaan uu diidi jiray saciid in musayab la yidhaho ism mafcuul lagaba dhigo wuxuu yidhaha la yidhaha sayab allahuma sayab abi waamu habaaray oo yidhaahaan waxa roon musayibun in la aqriyo si aan imaka aan aqriayo laakiin ragga kale magacan le musayabun weeye oo sidaas uyada alfiyadiisa uu ku lahaa kulu musayabin fadilfatxi siwa waalidi saciidi faliwajhayni xawa oo saciid isagu laba waj buu koobay laakiin taa hore ama saciid aabihii buu ujeedaa ama kuwa kale waa mi waa bilfatxi un haddaba muxuu yihi qaala musayib baa yidhi fadalaqnaa waanu tagnay fii qaabilin waa sanadii taa ku xigtay waa sanadii xudaybiye ay ta kulan waayo cudeyntii ku xigtay xaajina xaalan xajayno oo muctamiriina waata alcumra waa xaj yar laba yidhaaho inay qasad ba iyadiiba ku sugan markaa may soo xajin sanadaas waa lasoo cumraysta macnuhu waa muctamiriin oo waa sanadii markii dambe haddaan rasuulka ilahi cumrat lqada uu soo baxay fakafiya uu qarsoonaaday alaynaa korka naga makaanaha meeshii geedka kuba yaalay baa naga qarsoonaatay fain kaanat hadday tahay wuxuu ku inkiraya fain kaanat waa hadalkan intan dambe dad iyagu yihi geedkii baa iyo saas hadal qaado si wax la garanayo ay tegeen oo kale iyo ayuu la hadlayey marka intaasaa aabihii hadalkiisu ku joogaayey saciid baa wuxuu leeyahay cid buu la hadlayaaye fain kaanad hadday tahay oo waa inkaar uu dad ku inkirayo lahaa waan garanaynaa tabayinad mid caddaatay lakum idinkoo geedkii iyadoo saxaabadii baa garan weyday sanadii sanadaa ku xigtay eh oo ilaahay baa kaba qariyay hadday idin caddaatay faantum aclam de idinkaaba ka cilmi badan wataakum idinkaaba saxaabadii rasuulka ilaahi joogtay halkaa kulan waayo cootay u joogtay kaba aqoon badan oo ka cilmi badan haddaa garanaysaan iyagoo iyaga ay kaba qarsoontay bal xadiidka riwaayadiisa damaan gaadhayna وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna abو أحmed abو أحmed زbayr محamed بن cabd لlah بن زbayr بن drhم qaala wuxuu yihi وqrأت qaaladan waa mslim baa leh وqrأtu xadiidkan waan aqriyey calىa نصr بn caliyin waa ninkii dee raggan lixdii ba wax kabowda wariyanayn aan marar kala duwan soo aragnay waa نصr بn caliy الjahdani ayaan xadiidka ku dul aqriya can abi أحmeda oo macnu waa maxay halkan waa meelihii u xada la iman jire lakiin arrin baa yar kala duwane محamed iبn raafic uu ka maqlay waa mid markay noqoto naصr iبnu calina uu ku dul aqriyey mslim markaa dee si u yar kala duway siqadii oon imika halkan aanu la iman si uu laba iman jiray meelaha laba midkaa abi axmedku waa shak keliya wada leeyihin qaal xadaثna sufyaanu can baariqin sufyaankuna abu axmed zubayr had ninkuu iطlaaqa waa sufyaan thawri maha ibnu cuyayna xadaثna sufyaan can dariq bn cabdiلرaحman can saciid bn musayibi can abihi anahum yow kaanuu waxay ahen cinda rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam caama shajarati sanadaa geedka lagulama wyacooday qaala wuxuu uhi fanasuhaa way iloobeen min alcaami lmuqbili fi lcaami lmuqbili sanadii dambe markay yimaadeen meel ay ahaydba way iloobeen bal intan xadiiskii in yar baaba inoogaba hadhay dariiqna waa inoo hadhay dariiqa waxa malaha kodamama raacin doonaaye bal xadiidka waxaa inooguba sugan saxaabadii rasuulka ilaahay axad kaba midoo joogayna wuu inoo sheegayaa sanadii taa ku xigtaybay inay ka qarsoontay garan waayeen geedkii taas waxaana uu culimmadu ay yidhaahaan sababtan ay u qarsoontay waa si aan looguba fidno khayr weyn baa meesha kaba dhacay rasuulkii ilaahay baa lagula muwaayacooday hoosteeda ilaahay baa raalli kaba noqday dadkii mu'miniinta ay halkaa joogay khayrkaa weyn baa dhacay haddaba si aanay dee waxa weeyaan dee weliba ridwan iyo sakiinna ilaah baa sheegay inuu halkaa kuba soo dejiye dadku aanay ugu fitmoobin oo haddii marka dambe dadkii acraabtaha iyo dadkii dee dabadoodiimi ee juhaasha ahaa aanay dhicin dee meesha inay u arkeen khayrkaa weyne kaba dhacay daraaddeed inay khayr gaari geedku leeyahay halkaa iyadii aanay u caabudin ama aanay cibaado ulama doonan iyagoo le halkaasaan kuma soo cibaadaysanaynaa ayaa ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa ayuu kaba qariyey saas baa sheekuna culimada uu kaba soo naqliyo culimadu ta yidhaaheen weye bal arrinta taa weeye marka waxaa meesha jirtay jaabir waa kan lahaa haddaan maanta wax arkayo waan idin tusi lahaa bal dee kollay siay kuma jamciyeen nimanka saxaabiga kol hadduu taa yidhi waa isagoo jaabir dee ay isagu markaa islahaa ayn waxa weeyaan haddii aanu imika indho la-ayn oo uu indho qabo inuu garan lahaaye laakiin dee taasi waa si uu isagu moodaye uun saxaabigana wuxuu kaba warramay inay sanadii labaad ay iloobeenba ama ay garanba waayeen waxaa kaloo kutubta siirada ama dabaqaad sida ibnu sacad oo kale iyagu soo naqliya cumar ibn khadaab kol inuu waqtigii khilaafadiisii arkay dad le halkaasaanu tagno un kuba soo tukanay ama tegayo oo markaas si aan looguma fidnoobin uu amray geedkii in laba gooyo oo geedkiiba in la gooyo uu amray bal taasna ibnu sacadiyo way wariyeene bal imika waxaan leenahay xikmadda kuba sugan inay ka qarsoontay ama inay ilaabeen waxay tahay taa imaamku nawowi iyo kayrkiiba ay culimada kaba soo naqliyeen oo dadkii naxariis ilaahay uu naxariistay weeye si aan loo fidnoobin oon loogu fidnoobin dee khayrkaa weyne agteeda kaba dhacay daraaddeed oonay noqon dadka ajawaasha ama acraabtii iyadiyo mid ay cibaado ula qastaan ama la caabudo si aanay taasi udhicin baa ilaahay kaba qariyeen وxadثnي xadثnي xajاaج بن شhaacir ومحamed بن rاaفiع qال xadثna شhباbة qال xadثna شhuعبة عن qتاadة عن سacيid بن مسyب عن أbيه qاaل لqad raأytu شhaجaرaةa مsayب baa odranaya geedkii waad arkay waanu joogo baycaaba hoosteeda kaba dhacday ثuma أtaytuhaa waan imi baعdu intaa dabadeed markaasoo fala macrifa maan garan waa xadiidkii une bal halkan aan lahaa geedkan tilmaantiisa kollay hore waxaan uga soo naqliyey taaj ulcaruus horaanan usoo maray taas waxaan ay ahayd xunayn markan soo haynay cumdat ulqaari ama imaamkan cayni la yidhaah bukhaari sharxay sharaxan dee weyne isna cumdat ulqaari laba yidhaaho kuwa sharxee madbuuca ayaa wuxuu meelo kitaabka kaba mid ah ayaa wuxuu idhaha samura waa cibaaradiisi haddaan sideeda usoo naqliya waa geed buu idhaha dheer mutafariq ru-uus dee malaha samuradi marka la ega ru-uustiisi iyo laamista ay yar kala tegsan yihin qaliilu dilli harhkiisa uu yaryaho sikaar ulwaraq hore intaa usoo aragnay aleetiisa ay gaagaaban tahay ama yaryar tahay kisaaru shok qodaxdiisuna iyadna aanay dhaadheera inay gaaban tahay qori fiican leh taas waa intay aan taajulcarusi kaba soo naqliyey walahu nawaarun asfar ubax hawlana waa leeyahay wasimtun abyadu qaliil manfaca xanjo ama xabag baan ujeedaa adoon manfacadeedu ay yar tahay laakiin hadal buu raaciyaa wayakruju min asamurati shay yushbihu dama yuqaalu xaadati samura geedkiina waxaa ka soo baxa shay dhiig u eg ayaa kaba soo baxo markaa la yidhaha xaadati samura idaa kharaja minha bal waa cibaaradiisii kollay qodaynkida dhirta qaadayda bal xagala soo baxay geedkii mad yahay qodhaci culamada ay ku laqbaynayseen tilmaantaaba leeyahay malaha shaygan uu leeyay waa dhiigoo kalu kaba soo baxay in wax malaha layskaba garan karo bal adigu taas wey ka hore isaga wuxuu taajulcaruus kuma sugnaa inuu midho leeyahay cawlad oo la cuno saas baa isaga kuma sugnayd oo dee kan aanu dhigan waa sida cumdatulqaari kuma sugan oo cibaaro wayiberi baan kaba qoro waraaq unbaan meel ku arkay laga yaabaa inuu ama markii bukhaariga aynay ahayd aan aqriyayey ayay ahayd baa laga yaabaa buguma igaga soo baxday waraaqda wala dee raqamkii kitaabku uu ku qoran yahay juska afariya tobnaad وxadثnي laba lfti baa igu hadhe xadثna qتaybaة بن سacيid qال xadثna xاtim yعni بن iسmاعيل عan يزيد بن أbي عubayd mوlى سلمة بن اأكوع qاaل qلtu لسلمة سلمان ku idhi عalى أyi شhayءin shaygeebaad baayactum la mubaayacoteen rasuul الlahi salى الlahu عalيه وsلم yوم الxudaybiya wixii aad kula baycada kula gasheen rasuulki ilaahay maalintii xudaybiya maxay ahayd qaal عalى الmوت dhimasha bu hi inaan dhimano macnaa aanan inaan dhimano ka dhaqaaqin halkaas meeshayada halkii dagaalkii ku jirna inaan ka dhimanayno وxadثna isxaaq بن ibrahim qal xadثna xmed بn mascudta qal xadثna يزيd can slmة bmثl وxadثna isxaaq بن ibrahim qal aخbarna الmkزumiي qal xadثna وhayb qal xadثna cmr بن yaحyى عan cabaad بn تmيm عan cabdالlahi بn زaydi cabdالlahi بn زayd بn cاaصm qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya cabaad بn تmيm ataahu waxaa cabdالlahi بn زayd u yimi aatin ku yimaada faqaala wuxuu yihi haadaaka kaasi ibnu xandalata waa ina xandala oo yubaayicu naasa dadkii bayco ka qaadaya ina xandalo oo dadkii la mubaayacoonaya ayaa halkaa ku sugan faqaala wuxuu yihi markaa cabdullahi bnu zayd baa odhanaya calaa maada waa maxay korkiibuu baycada kaga qaadaya muxuu baycada dadka kaga qaadaya qaala wuxuu yihi cala lmowti waa dhimasho in la dhinto oo dee si kale aan dee looga dhaqaaqin halkii inaad ku dhimato mooyaane dagaalkii qaala wuxuu yihi markaa cabdullaahi bnu zayd laa ubaayicu anigu lama mubaayacoonayo calaa hada waa dhimasho axada axad bacda rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay dabadiye oo intaa kula mubaayaconay dabadiye axad anigu dhimasho kula mubaayaconayo dee axad mutay in la daafaco oo markaa aan laga dhaqaaqin laga cararin iyadoo dee isagii la ilaalinayo rasuulka ilaahayni maba jirto bal imanka waa intii inoogu dambeysay baabka waxaanan soo aragnay inuu jaabir lahaa iyo macqilba waxaan rasuulka ilaahay kula mubaayacona calaa anlaa nafira iminkana waxaa inoo sugan laba saxaabi baa meesha mid isagu yowma alxudaybiya waa salaamu cala almowt buu yihi ayaan kula mubaayacoonay midna waa xadiidkan isaga aan sariixa ahayn waktigiina aan sheegin oo uu leeyahay rasuulka ilaahay dabadii cid kula mubaa mubaayaconayo karta bal markaa waxa ay culimadu yidhaahaan arrinkani maha iskhilaaf weyn waa ikhtilaaf xagga lafdiga uun labada lafdina ma kala foga ee marka la yidhaha inaanaan cararin baan rasuulka ilaahay kula baayacoonay riwaayo sabir la yidhaahdo ama lafdiga sabirna way kuba timi oo iyada inoo wada shaminayse macnuu muxuu noqonayaa dagaal markuu yimaado ruuxu inaanu cararin ama ilaa ama nasrigii laga helayo ama uu ka dhimanayo markaa dhimashadii waa jirtaa dhimashadii waa jirtaa oo ama nasrigii la helayo ama laga dhimanayo inaanu ruuxu cararin tanna maxay tahay uun dee waa ruuxu inuu dagaalamo ilaa ama nasrigii la helayo ama uu ka dhimanayo markaa xagga macnaha waa iskaga mid waxaa cadam alfaraad kaba imanaya inaadan cararin dadna aada dagaalamaysaan macnuhu waa maxay dee natiijadii waxay noqonaysaa un haddaan ama nasrigii inuu helo ama ruuxii inuu dhinto oo uu tii kuba dhinto tan geeriduna macnuhu ma aha inuu ruuxii geeri toosa uu doonanaye waa inuu adkaystu kuba sabro ilaa dee xaalada iyo natiijadu waa cala lmowta marka waxa weeyaan lafdi un bay ku kala duwanyihin saxaabigan anfiyene wuxuu leeya anigu lafdigaasi kii aan dee maqlayay ma ahene rasuulka ilaahi kula mubaayacoode kuwa sugayaya kuwa anfiyaya waa isla midoo macno keliya wada leeyihin taasi iyada waa mid waxaa inoogu dambeeyey xadiidka baabkiina waa dheeraaday idinku de waa aniga de kale xeeqa laga yaaba hadaka ibnu xandala maxaa arrinkani yahay maalin dhaweyd baa waxaan soo maray habeen dhaweyd baan ujeedaa reer madiina inay beycadii yaziid markii de waxyaalaha badan laga sheeg sheegay ay iska rideen oo ay siibeen ama ay de markaa iska tuureen oo ay reer bani caamilkiisiina saareen reer bani umayana meel bay ku xisaariyeenba markii dambena waa kii ciidanka badan loo soo diray waxaanan habeenkaa soo maray qurayshna ina mudic cabdillahi ibnu mudic inuu qurayshna qaa'idkeeda ahaa markan in marka la eego ansaarna nin dee ina xandala xandalo waa qasiil malaa'ika xandalat bnu abi caamir inankiisii ayaa qaa'idka ansaareedna ahaa marka arrintu waxa weeyaan maalintaa dambe weeye saddex iyo lixdankii hijirada markaa ibnu xandalana ansaar hogaaminayey laga wada hortegayay ciidankii yaziid soo diruu madiine uba soo diray ayuu dadka bayco ka qaadayay baycadiina cala lmowt buu kaga qaadayay walow markii dambe la jebiyey oo dee meeshii taas ibnu xandalana waa la diraye haddaba markaa taas baa cabdillahi ibnu zayd ibnu caasim loo sheego o la yidhi ina xandalo halkan uu dadkii kula mubaayacoonaya waa markaa ciidankaasna soo dhawaaday ama yimi markaasuu isagii su-aashana weydiiye u leeyahy rasuulka ilaahay dabadee arrinkaa anugu cid kulama mubaayacoonayo taasba weeyaanoo bal arrintan ina xandalayo xaaladiisuna taa weeya wallahu subxana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk